kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bulsho nabad ah waa maalinimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha sideeda laba kun iyo shan iyo labaatan toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa kaalinta ciyaaruhu ay ku yeelan karaan isdhexgalka iyo wadajirka bulshada sidoo kale barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan caqabadaha hortaagan ka qaybgalka loo siman yahay ee ciyaaraha iyo sida looga gudbi karo waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan sidee bulshada loogu dhiirigelin karaa gaar ahaan dhallinyarada inay ka qayb qaataan ciyaaraha kala duwan si ay u dhisaan is-ixtiraam wada shaqayn iyo isku dulqaad bulshadeed isagaas ciyaarihii inuu abaabulaa la rabaa waxaana weeye qolo walba meesha ay joogto waa inay ciyaaraha mataqaanaa dhiirigelisaan oy fangareeyaan oy u qabtaan haddayna wax kale heli karin maalinta jimcaha ah dhanka kale waxaa marti inoogu ah barnaamijka shariif maxamuud axmed oo qabiir ku ah ciyaaraha in ka badan afartan sano waxa uuna sharxayaa tusaalooyin iyo sheekooyin dhiirigelin leh oo muujinaya sida ciyaaruhu dadka kala yimid asalo kala duwan isugu soo dhoweeyeen oona abuureen midnimo iyo isdhexgal bulsho oo nabadoon ayaana fangareeyey waxaan aanay bu'aale bu'aale markaan tagnay dadkii baaba yaabayba waxay leeyihin ma intaan maxaa inta cayarto intay ka imaada geday ka imaada baar dheeray ka imaadeen wallahi wallahi waa wada dheelnay markaan wada dheelnay bulsho kalaan baranay bulshadii kale markaan mana haddana anaa ku haray bulshadii kale aan soo waday cayaartooydii kale aan soo waday waxaan kaanay baar dheer xiriirkii oo degmadii waa furmayba odayaashii waxaa la yidhi wax saa waayan xiriirkan waa furmee xiriirkan saa waayan dadkan saa waa dhalinyarada waa isdhexgaleen ha waa laga shaqeeyey dhalinyarada ayakaa u baahan inay isdhexgaleen ayakaa u baahan waana la soo dhoweeyey si fiican waa la soo dhoweeyey waxaad kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan xubintii maadayska iyo ra'yiga dhegaystayaasha ee barnaamijkan awal maanan aaminsanayn inaad tihiin awood jirta ka odayaal ahaan balse hadda kadib wax diidaya ma jiro inaan ka wada shaqayno nabadda iyo isdhexgalka bulshada si horumar loo gaaro bulshadan unaleeng maqun adeer arrintaasi nin hogaamiya odayaalkiin adeer wiil aqli badan baad tahay runtii reer ma dhisatay weli idala kasiile mundumaan ku fokato maya adeer wiil iskaabula ahaa
waa ayo
barnaamijka waxaa si wadajir ah idinla socodsiinaya dhegaystayaal anigoo ah sumaye cabdiqaadir iyo yaxya cabdirasaaq ciyaaraha waxay door muhiim ah ka qaataan isdhexgalka bulshada iyo dhiirigelinta nabadda ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta tan kolayga iyo kuwa la midka ah waxay kaalin muhiim ah ku leeyihiin horumarinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada maadaama goobaha lagu ciyaaro kubadda ay bulsho badan isugu yimaadaan taasi oo sababta in dadku ay si fudud isku dhex galaan haddaba si loo horumariyo kaalinta ciyaaruhu ay ku yeelan karaan isdhexgalka iyo wadajirka bulshada waxay muhiim ah in wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyo xidhiirka kubadda cagta jubbaland in ay iska kaashadaan qabashada tartamo loo xidhiiro qabashada noocyada kala duwan ee ciyaaraha degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland ibraahim faarax afdheere oo ku magac dheer abramos waa ciyaartooy hore oo si weyn looga yaqaano gobolka gado waxaana wax ka weydiinay sida bulshada loogu dhiirigelin karaa gaar ahaan dhallinyarada inay ka qayb qaataan ciyaaraha kala duwan si ay u dhisaan is-ixtiraam wada shaqayn iyo sidoo kale isu dulqaad bulsho waxaa lagu dhisi karaa in ciyaartooyda lala wacyigeliyo siday ciyaaraha qaranka uga mid noqdaan ama uga qayb qaataan tan degmada ama tan gobolka waxaa la rabaa in horta ciyaar waxaa weeye ilaahay hadduu ku idmaayo waa waa dheel dheeshu way kala baxdaa waxay u kala baxdaa gemis iyo athletics bay u kala baxdaa marka gemisku waxaa weeye kubadda cagta kubadda laliska iyo kubadda kolayga athletickskana wuu fara badan yahay waxaa ka mid ah orodka boodada dheer boodada hoose ilaahay hadduu ku idmahayo orodka kun iyo shanta boqola kan labada kun ah maratoonka way fara badan tahay marka bulshada waxay ku soo jiidan karaan ciyaaraha kala duwan oo ay ciyaarayaan yay ku soo jiidan karaan iyo mataqaanaa guddiga ciyaaraha oo suubiya wacyigelin iyo dhiirigelin iyo ilaahay hadduu ku idmahayo isku keenid dhallinyarada isboortiga ah marka intaasaan ayadana kaga harahayaa Ee, waa tahay mas-uuliyiinta iyo hay-adaha kala duwan sida maamulada dowladaha hoose ururada bulshada rayidka ah iyo wasaaradaha ciyaaraha qaabilsan ee, sidee loogu dhisi karaa ama loogu dhiirigelin karaa inay taageeraan ciyaaraha kala duwan islamarkaana u adeegsadaan nabaddhiska iyo horumar horumarka wasaaradda shaqada iyo isboortiga shaqadeedu waxay tahay ciyaaraha inay tababarto inay siiso qalabkii lagu ciyaari lahaa in mataqaanaa ilaahay hadduu ku idmahayo ay u qabato kulamo ay u qabato hadda waxaa weeye awal waxaa la qaban jiray ciyaaraha gobolka ee caadiga ah iyo ciyaaraha gobolka ee dugsiyada marka waxaa weeye maamulka degmadu waxaa ka sarreeya maamulka gobolka waxaa la rabaa gobolka inay inay ciyaaraha ka imaadaan degmada ninka wakiilka u ah uu uu lala soo hadlo asagaas ciyaarihii inuu aab- abaabulaa la rabaa waxaana weeye qolo walba meesha ay joogto waa inay ciyaaraha mataqaanaa dhiirigelisaan oy fangareeyaan oy u qabtaan haddayna wax kale heli karin maalinta jimcaha ah oo friiga la yahay in mataqaanaa ilaahay hadduu ku idmahayo ay kooxo kooxo sidoo kale faadumo cabdislaan ibraahim waxa ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqo ururada bulshada rayidka ah waxayna ka hadlaysaa caqabadaha hortaagan ka qaybgalka loo siman yahay ee ciyaaraha si gaar ahna loogu xaqiijiyo in kooxaha laga tiro badan yahay sida haweenka dadka naafada ah iyo bulshada laga tiro badan yahay ay helaan fursado loo siman yahay oo la xiriira ciyaaraha kala duwan runtii isboortiga waxay gabdhaha soomaaliyeed u leedahay micno ka baxsan madadaalo oo waxay kale u noqotaa fursad ay ku helayaan caafimaad jireed iyo mid maskaxeed oo si kalsooni xirfado kooxeed ah kaga qaybgeli karaa dhanka bulshada sidoo kale isboortigu wuxuu noqon daa hab ay gabdhuhu ku muujiyaan kartidooda iyagoo jebinaya eh, xanibaadaha dhaqanka iyo caadada
okay Eh, waa maxay kal- kaalinta gabdhaha soomaaliyeed ee ka ciyaaraan isboortiga gudaha dalka walaahi si guud haddii loo fiiriyo gabdhuhu ay waayahan dambe ama waayihii horeba kaalin kagama jiraan soo way yar tahay marka loo barbardhigo dhanka wiilasha haddana waxay jira kooxo gabdho ah oo ku jira kubadda cagta iyo kubadda kolayga iyo orodka
Eh, waa mahadsan tahay sidee ayay gabdhaha soomaaliyeed ugu qayb qaataan ay ugu qayb qaadan karaan isboortiga xitaa marka ay jiraan caqabadaha dhaqanka ama eh, sharci oo ka hor yani ka hor imaanaya ka qaybgalka Ah, wada qodobo badan waxaa ka mid aan dhihi lahnaa isku xirka bulshada taageersan gabdhuhu waxay ku beeri karaan kooxo ama ururo taageera haweenka tartamaha gudaha iyo wax kaloo ka- ka faa'iidaysiga baraha bulshada iyo la shaqaynta ururada sharciga taageera okay door intee la e- intee in la eg bay gabdhaha yani ka yihiin horumarinta isboortiga soomaaliya
gabdhaha waxay qayb muhiim ahaan aan laga maarmi karin haddii ay helaan fursado siman waxayna kordhin karaan tirada tayada iyo ciyaartoyda soomaaliyeed waxayna soo kordhin karaan tartan caafimaad leh iyo hal abuur okay waa eh, maxay yihiin caqabadaha ugu yani ugu waaweyn ee ay wajahayaan gabdhaha soomaaliyeed ee jecel inay isboortiga sameeyaan walaahi horta anaaba ka mida aad u jeclahay inaan ka qayb noqdo oo gabdhaha ciyaara khaasatan kubadda qalayga aad u jeclahay soo caqabado badanaa jiro dhanka diineed haddii loo fiiriyo si xadidan ah oo diinta aad bay u xadidaa in gabdhuhu banaanka jirkooda geeyaan qalab iyo garoono aan lagu taagal- talagelin ma hayno oo gabdhaha ah taageero dhaqaale oo aad u yar iyo amni darro xasilooni la-aan yara jirto iyo cadaadiska yimaada qoysaska ama bulshada ku xeeran dhanka kale waxaa marti noogu ah barnaamijka shariif maxamuud axmed oo khabiir ku ah ciyaaraha in ka badan afartan sano waxa uuna sharaxayaa tusaalooyin iyo sheekooyin dhiirigelin leh oo muujinaya sida ciyaaruhu dadka kala yimid asallo kala duwan iskugu soo dhoweeyaan una abuuraan midnimo iyo isdhexgal bulsho oo nabdoon
kheyr allah ku siiyo miidiyaha waa soo dhaweynayaa dhammaan waa idin salaamayaa waxaa idinku salaamayaa salaanta boqol toban iyo afarta qur-aanka cadadiisa magacaygu waa shariif maxamed abubakar oo ah cayaarto spirit leh oo macalin ah oo ilaa heer gobol ilaa heer degmo iyo aan kasoo ciyaaray ilaa heer qaran haddii aan ka warramo arrimaha bulshada isdhexgalka haddii aan ka warramo cayaaraha waxaa ka mid ah waa in la helaa tiimam horta oo ciyaarayo la helaa dad fangaraynayana la helaa oo la wacyigeliyo wacyigelintaas oo ah soo dhoweyn waa inay helaan oo cayaartoyda ay cayaartoyda soo dhoweyn helaan degmada ay ku joogaan cayaartooy dad sabood gareeya waa inay helaan waa inay helaan dad oo macnaha daadihin kara oo iski- spirit u leh waa inay helaan intaas markii la helo waxaa imaan karto arrimaha bulshada isdhexgalka bulshada imaan karto waxaynu ku imaanaysaa in koox lasoo wado kooxdan imaado ay isdhexgalaan kooxdan baxdo kooxda kale magaalada kale tagto magaaladaas haddana la isku barto magaaladaas markii la isku barto dad badanaa baranaysaa dadka aad baranaysa waxaa ka mid ah dad saaxiibada ehelada oo kale ay yihiina baranaysaa marka haddana ay soo baxaan haddana ay imaadaan waxaa haddana la baranaya dadkii kale iyo waxay baranayaan dadkii kale degmada joogay marka waxaa meeshaas ka bilaabanaya xiriir oo isdhexgal bulsho ah adoo iska socda magaalada markaad ku degtid waxaa arkaysaa dad oo aad la ciyaari jirtay waa waa lagu soo dhaweynaya hebel aad marna isdhexgalkii bulshada meesha ka bilaabanaysaa marka waa in la helaa dad oo macnaha oo isbiran u leh oo soo dhaweynaya ama dhaqaale leh ama macnaha oo fangarayn kara ama wadi kara ama aqoon u lehba in la helo haddii intaas la helo arrimaha bulshada annaka waagii aan ciyaari jirnay sidii siyaad barre oo kale siddeed iyo toban gobol bay ahayd siddeed iyo tobankii gobol waa cayaaro loo qaban jiray cayaartoyda sideed gobolka sideed iyo tobanka markii loo qabto cayaartoyda waa la wadi jiray waxaa afar gobol iyo afar gobolaa la isu qaybin jiray afarta gobol waxay caadi jireen jubbada hoose kismaayo sida qofka uu u yaqaano markii meesha la tago qol weliba macnaha lama dhihin jirin waxaa lagu qori jiray qof weliba qoys aa lagu qori jiray qoyskaas oo oo ka mid noqonaya hadhowdii qoyska aad gurigaa ku dhalatay camal uu ka mid noqonayo qoyska markii lagugu qoro gurigaagu ka mid yahay hadhowdii marka aad meel kale tagtid ama aad ku noqotid magaaladii qoyskaa kusoo dhaweynayo taas oo ay ka bilaabanaysa arrimaha bulshada iyo soo dhaweynta isboortiga uu macnaha xadka iyo baaxadda uu leeyahay ayay ka mid tahay marka haddii la helo oo dad aqoon leh ama amni loo helo ama loo helo dad macnaha hogaamin kara loo helo waxyaabo badan oo macnaha arrimaha bulshada uu uu ka sheekeynaya jirto oo ka mid ah isboortiga oo nu soo dhaweynayo oo macnaha fududaynayo in aniga hadda oo kula hadlaayo waxaan sameeyey ayadoo jidkan uu xiran yahay hadda oo burburkan bilowgiisii hore oo aan dhaweyn Ah, waxaan sameynay labada kun iyo labadii kun ha waxaan sameynay in oo bu'aal aan aadnay bu'aale iyo baardheere isma furan jirin waxaana fangareeyey nin yaro axmed sanweyne ayaana fangareeyey waxaan aanay nin eh, bu'aale bu'aale markaan tagnay dadkii baaba yaabayba waxay leeyihin ma intaan maxaa inta cayarto inta ka imaada geday ka imaada baardheere ka imaada wallahi wallahi waa wada dheelnay markaan wada dheelnay bulsho kalean baranay bulshadii kale markaan marna haddana anaa ku haray bulshadii kale aan soo waday cayaartoydii kale aan soo waday waxaan kaanay baardheer xiriirkii oo degmadii waa furmayba odayaashii waxaa la yidhi wax see waayeen xiriirkan waa furmee xiriirkan see waayeen dadkan see waa dhalinyarada waa isdhexgaleen ha waa laga shaqeeyey dhalinyarada ayakaa u baahan inay isdhexgaleen ayakaa u baahan waana la soo dhaweeyey si fiican waa la soo dhaweeyey marka waa in la helaa
Ee, marka ma jiraan caqabado ee hortaagan ee ka qaybgal loo siman yahay ee ciyaaraha sideysaa loo ee, ee looga gudbi karaa caqabadaha waxaa ka mid ah horta waa in la helaa amni amniga markii la helo cayaartooyda meel kastay aadi karaan caqabadaha koo waxaa ka imid eh, amni amni hadduusan jirinna macnaha waxba lama wadi karo waay marka caqabadaha koowaad amni waay teeda kale haddii oo degmada aad isboorti sidiisaba amnigiisa iyo macnaha arrimo bulsho waay wax qaban kara male waa laanqarta cas waay camal waay haddii hadda inta aan ka baxno aan bu'aala tagno wax hadda oo macnaha oo nagu xiraayo ama wax oo caqabadana arkaayo male laakiin waa in horta kudanshin la sameeya xiriir la sameeya xiriirkaas marka waa in uu ka bilowdaa amni waa inay leedahay ama maamulo oo ama gudoomi waa inay leedahay waa in macnaha ay gudoomiyaha gudoomiyahaas ay wada hadlaan oo soo dhaweyn markaas xiriir la sameeya sidaas lagu tago marka caqabada koowaad waxa waaye amni le waaye wax kaloo dhiban kale ma jiraan Ee, waxaa nooga wartaa marka ugu dambeyn waa sidee ka qaybgalka ciyaaraha kooxaha laga tirada badan yahay ama dadka laga tirada badan yahay sida haweenka dadka naafada ah iyo bulshada laga tira badan yahay si ay u helaan fursado loo siman yahay Eh, taasi wallaahi waa fududahay waa lasoo dhaweynaya waxaa waaye dadka oo laga tira badan yahay naftigooda waa in la wacyigeliyaa oo garbaha la qabtaa oo maamul leelaa cayaartooyda naftigeeda looga sheekeeya ninka laacibka ah lasoo wada kuwa wax oo ciyaaraya ama kuwa laga tira badan yahay in la keena bulshada lagu soo daraa waxaan loogu soo diri karaa tiim in loo sameeyo tiimkooda markii loo sameeyo tiimkana lala ciyaarsiiyo ayakana meesha macnaha inaan la tusin wax caqabada oo markaas ayaka ay fahmayaan inaan la tusin oo la tuso galgaceel iyo walaalnimo iyo ehelnimo in la tuso oo gacmaha la isqabsado taasaa looga gudbi karaa mara haatanna dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhagaysan lahaydeen maadeyskii nabad iyo nagaasho waana kuwan jilayaashii oo maadeys cusub inoola diyaar ah
adeelow kursi ii raadi bal galabta waa la soo buuxdhaafsho maqaaxidee dhankaas fadheeda fadahay adeer raaga ma aha adeer sidee tahay adeer raaga faylanna se isku fiiriyaydada soo wiilkii idil ay israaceen ma ahayn maandhow haa adeer anuu maasha allah magacaaga muxuu ahaa adeer dhaaya waa lii ere adeer warkiina keena bal safarkiinii siduu ahaa maxaa idiin soo hagaagay safar guulaysadya ka tilmaamu kora adeer may baahanin qobsoo may dhallinyaradii deegaankaas inuuna kulamo wacyigelin iyoona weliba isdhexgal bulshunan samayni waan gartay tartamo isboortis ah oo banoonig lugto ku mid ay yaqubani oo aan dhahay dhallinyarada deegaankaasi waa cajiib waxaad ii sheegtaa adeer sida ciyaaruhu nabadda qayb uga noqon karaan iyo isdhexgalka bulshada taasi ma dhib badan dhallinyarada maadaama ay koox koox yo yiin mayba ka tartamo koraano cayaaro noocyaasha shal duwan taasna mayba ku mashquuliyaasa ini foodii dhibaato kaliyo ku shaqeeyaan run ahaantii waa arrin aad u fiican oo si kale ayaad waxay tustalaayoy dhallinyarada waddanka ka nool hoogland in kiri kornuu runtii ini la jiheeyo awoodiyo miilka habboonto oo dalki iyo naftiyoba walan anfacow lakajihayan baahanyiin middaas waan kugu raacsanahay adeer maanta waxaa dhallinyaradii dib u dhigay waa maandooriye taasna waxay keentay inay qayb ka noqdaan rabshadaha dhaca dhibaatada maanduuriyaaga walyarma ee adeero marar badan yaa iska hildhaangin inuun wacyigelin ku suuban hataa haye waan gartay haddana muku nooganoo sii wadaana maadaama yeeda nagati arang eed murugan leh oo u wahga dalkana mustaqbalsho gudmudow ee kiridahaysa waa run oo xitaa xasilloonidii iyo nabaddii ayay dhib ku noqotay oo xataa kuwa tuugada ahee dadka baartaa habeenkii waa dhallinyarada balwadda isku dhiibay runtaaw adeer may baabakiinku sii dorana madaxda dalku andhaarati lanku damqadaayo dhallinyaradaas ma leh shaqadiiyoba ma ee is-iraasa hoggaan xumadu waa waxaa halkan ina dhigay unanti karaankan ee dadaalana laakiin garab weyn yaan ku baahana bulshada iyoonay madaxdaba adeerka bulsho ahaan waxaa mar walba waajib nagu ah isxilqaan iyo isku tashi haddaan sugno cid kale oo wax walba marti uga noqonno weligeed isbeddel imaan maayo been ma e taasi odayaalka dhaqanka iyoonay dhallinyaradaanan haata iskaashiya suubsada korna awal maanan aaminsanayn inaad tihiin awood jirta ka odayaal ahaan balse hadda kadib wax diidaya ma jiro inaan ka wada shaqayno nabadda iyo isdhexgalka bulshada si horumar loo gaaro bulshadan una le'eg maqun adeer arrintaasi nin hogaamiya odayaalkiin adeer wiil caqli badan baad tahay runtii reer ma dhisatay weli idala kasiilayma domaa ku fokoto maya adeer wili iskaabula ahaa
waa ayo ani waaye idile waa miski miskii waad soo dheeraatay maantee soo soco walaalay maanta caajiska iga batay oo waxaan siri idil u tag saaxiib anba halkan unbaan iska fadhiyee saaxiibay wiilashaynu intaa waxay ku mararoowaan bay haystaan marna banooni ayay daacwadaan marna way dheelaan iyo kubaddaasi sida aan u jecelahay dheelisteeda oo walaalay horta gabdhuhu miyay dheelaan way ciyaaraan waayo maxaa u diidayaa aniguo meel lagu dheelo ayuunbaanan garanaynine beri horaan tegi lahaaye saaxiibay gabdhuhu banooniga miyay dheelaan weligay ma arage maxayse uga baahan yihiin dumarku inay dheelaan oo maxay ugu baahnaan waayeen saaxiibay ciyaaruhu mar waa caafimaad iyo jidhis marna waaba madadaalo haye saaxiibay maantaabaa war keentee haa saaxiib waa caafimaad weliba caafimaad jidheed iyo mid maskaxeed ayaa ku jira ciyaaraha oo markaa saaxiibey madheel dumarka u gaar ah baa jirta ciyaaro dumarka u gaarihi way jiraan balse dumarka meelo u gaar ah unbaa u muhiima oo ay ku ciyaaraan iyagu haye idiley kumabad dheeli laheed adigu markaa anigu waxaan jeclahay kubadda kolayga saaxiibey maxaad ku jeclaatay banooniga kolayga waa ciyaar aad u xiiso badan waana ciyaar jimicsi jidheed ku jiro markaa magaalka meel gabdhuhu banooniga kolayga ku dheeli karaan ma jirta miya ma jirto saaxiibe arrinkaasi waa inaan ka howlgallaa oo aan raadsanaa meel aynu ku ciyaari karno taasay u suurtagelaysaa soo laynala yaabi maayo idiley oo maxaa laynoola yaabayaa wiilashubase kuwaa garoommada haysta maxaa iyaga loola yaabi waayey walaalay bulshadeenna waa taqaanaa oo dumar ayaa dheelaya cidna asmaci mayso bulshada waynu fahansiinaynaa faa'iidada ku jirta ciyaaraha waa si fiican idiley wacyigelin ayaan bilaabi doonaa ku saabsan siday gabdhuhu u heli lahaayeen goob ay ku dheelaan waa war dhan si waxaad abta aan kuu keenee hadal uun baan kugu bilaabay
haddii aan intaasi ku dhaafno mahadayskii nabad iyo nagaasho haatanna kusoo dhowaada ra'yiga dhegaystayaasha mid iyo labo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio markabley magacaygu waa fartuun cali oo degan xaafadda kaskay haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan mawduuca oo ah kaalinta ciyaaruhu ay ku leeyihiin nabaddiska waxaan qabaa ciyaaraha in ay qayb ka yihiin nabaddiska soomaaliya mahadsanidin ayay tidhi dhegaystaha kale haddii aan eego waxa uu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa aadan xuseen oo degan xaafadda eftiin haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan bulsho nabad ah ciyaaraha waxay muhiim u yihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada waana muhiim in laga qayb qaato nabaddiska soomaaliya mahadsanidin guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkaas inoogu eeg barnaamijkii sagaal iyo tobanaad ee bulsho nabad ah tobaadkan aan uga hadlaynay kaalinta ciyaaruhu ay ku yeelan karaan isdhexgalka iyo wadajirka bulshada toddobaadka dambe barnaamijka waxaad ku maqli doontaan mawduuca labaatanaadkaasi oo ah kaalinta xorriyadda hadalku ka qaadan karto dowlad wanaagga iyo nabaddisidda barnaamijkan bulsho nabad ah waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midowda yurub intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mida toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiin oo noolu kulantay ammaano allah guul iyo gobanimo